بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيب. baabun haadaa baabun wuxuu yidhi wuxuu u baab yahay maa jaaa waa wixii ku yimi fi sixri wixii sixirka ku soo arooray maa jaaa waa wixii ku yimi fi sixri sixirka wixii ku soo arooray yani adilada ku soo aroortay ee taxriiminaysa sixirka وqwl الlahi تbaaraka وتaعaalى iyo qowl الlahi جa وaعala ilaahay subxaanaه وataعaalى qowlkiisi walaqad calimuu waxay ogaadeen dadka sixirka baranaya markaa damiirkuna waa dadkii sixirka baranayay u noqonaya walaqad calimuu waxay ogaadeen dadkaa sixirka bartay waxay u caddaatay walaqad calimuu waxay ogaadeen laman ishtaraahu qofka barta ee ishtaraahu iibsada qaata ay tacallama sixra sixirka barta maa lahu ma laha fil aakhirati aakhira ma laha min khalaaqin nasiib iyo dheef ma laha khalaaquna waa nasiib iyo dheef ma laha yani waxay ogaadeen aakhire wax nasiiba inaanu lahayn walaqad calimuu waxay ogaadeen waxa u caddaatay waa dee qoladii sixirka beranayay alyahuud wanasaara iyo kuwii ka beranayay walaqad calimuu waxay ogaadeen laman ishtaraahu qofka soo qaata ay barta maa lahu ma laha fil aakhirati aakhira ma laha min khalaaqin wax nasiiba ma laha wa qowluhu tacaalaa yu'minuuna waxay rumaynayaan biljibti sixirkay rumaynayaan iyo wadaaquuti daaquudkay rumaynayaan jibtiguna dee waa waa sixirkii iyo wixii la midka ahaa daaquudkuna waa wixii ilaahay sokadii la raaco ama la adeeco ama la caabudo qaala cumar cumar baa wuxuu yidhi aljibtu waxaa loola jeedaa asixru sixirkaa loola jeedaa wadaaquutu daaquudkuna ashaydaani weya waa tusaale de waa mid ka mida de waayo daaquudku waa macno caamuu leeyahay kana waa tusaale culammadu waxay idhaahdaan waa altafsiiru bilmithaal maxaa lagu fasiray mithaal waa tusaale lagu fasir qaala cumarun cumar wuxuu yidhi aljibtu jibtigu asixru sixirka weeyaan wadaaquutu daaquudkuna ashaydaanu weeyaan daaquudku waa shaydaanka marka dee daaquudku macnihiisii guud waa maxay ibnulqayim raximahullah tacriifkiisii waa wax kastoo insaanku uu xadka kaga baxo min macbuudin aw matbuucin aw mutaacin ibnulqayim raximahullah markaa kani waa tusaale ama waa miaal ka mida wa qaala jaabir jaabir wuxuu yidhi jaabir adawaaqiitu dawaaqiidu kuhaanun waa kuwa faaliya waa wada kuhaan way faaliyaan waa kuwii maaragtay cilmulqeybka sheeganayay ama faalinayay kuhaanta kaana yansilu calayhim waxaa ku soo dega ashaydaanu shaydaanku fii kulli xayin qabiilo kasta waaxidun xay reer kasta ama waaxidun mid baa kusoo dega midkaasina wuxuu ka waramaa waxa qeybka ah ayuu ka waramaya yani waxa qeybka ah ayuu ka waramaya waaye wa can abi hurayra waxaa laga wariyay abi hurayra ana rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam rasuulku calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi ijtanibuu ka dheeraada asabca almuubiqaat toddobada waxalaaga ka dheeraada ijtanibuu waxa ka dheeraataan asabca toddobada almuubiqaati u xalaagaya asabca almuubiqaat toddobada arrimood ee uu xalaagaya asabca almuubiqaat toddobada arrimood ee uu xalaagaya qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allaahi rasuulkii ilaahayow wamaa hunna kuwaa uu xalaagayaa maxay yihiin wamaa hunna qaala wuxuu yidhi ashirku billaah koow wasixru sixirkii wa qatlu nafsi in la dilo nafta allatii xarama allaahu ilaahay xarimay ilaa bilxaqi ilaa bilxaq wa aklu in la cuno arriba ribada in la cuno dunubta waaweyn wa aklu in la cuno arriba ribadii maalkii ribada ahaa wa aklu maali lyatiimi maalkii agoonka in la cuno wa tawallii inuu jeesto yowma saxfi dagaalkii marka dee muslimiinta iyo muuminiintu dagaalamayaan inuu dabada jeediyo wa qadfu lmuxsanaat dumarka dhowrsoone cafiifaadka ah alkhaafilaat aan waxba ogeyn inuu xumaan ku tuuro almu'minaat dumarka muuminiinta ah ee muxsanaadka ah inuu xumaan ku tuuro qadfiyo waxay ka mid tahay dunuubta waaweyn bay ka mid tahay adee marka muxaramka ah wacan jundub marfuucan waxaa laga wariyey jundub marfuucan binu cabdillaah albajali waa saxaabi marfuucan xadiis marfuuca rasuulka loo rafciyey laakiin waa mawquufte sheekhuna waa ishaaraya xadu saaxiri qofka saaxirka ah xadkiisu waa darbatun in lagu dhuftay bisayfi seef in lagu dhuftay xaddu saaxiri saaxirka xadkiisu waa darbatun in lagu dhuftay bisayfi in seef lagu dhuftay la dilo haddee qatli buu ujeeda darbatun bisayfi ay alqatlu yani xadkiisu wuxuu yahay ama dee cuquubadiisu waxay tahay qofka saaxirkaa in la dilo rawaahu limaamu tirmidi wa qaala asaxiix annahu mawquuf wuxuu mawquuf ku yahay saxaabiga mawquufun cala saxaabi ee ma aha marfuucun ila nabiyi calayhi salaatu wasalaam marka xadka saaxirku waa la dilaya weliba dee hadduu shayaadiin adeegsado oo dee biwaasidati shayaadiin ama istikhdaam ashayaaiin hadduu shayaadiin adeegsanayo oo laydhaa shayaadiin buu adeegsadaa dee markaa sixirkiisuna waa kufri akbara laana dee shayaadiin buu adeegsanaya shayaadiin buu adeegsanaya wa fii saxiixi muslim waxaa ku sugnaaday saxiixu muslim can bajaala binu cabada qaala kataba waa qoray cumar binu lkhadaab wuxuu qoray oo dee waa warqad uu cid kasta gaadhsiiyey an iqtiluu dila kulla saaxirin saaxir kasta dila iyo wa saaxiratin waa dumar mid kasta oo lab oo wax sixra ninkii iyo naagta wax sixirta qaala wuxuu yidhi faqatalnaa waxaan dilnay alaaa sawaaxira saddex wax sixirayay baanu dilnay faqatalnaa waxaanu dilnay alaaa sawaaxira saddex wax sixirayay waa dilnay wasaxa waxaa ka ansaxay can xabsa waxaa ka sugnaaday ilaahay raallaha ka ahaaday annahaa amarat waxay amartay biqatli jaariyatin lahaa amarat waxay amartay biqatli in la dilo jaariyatin lahaa jaariyad ay lahayd gabadh addoona ayay tidhi hala tiro oo saxaratahaa sixirtay waa gabadh addoona oo saaxirad noqotay hala dilo fa qutilat waa la dilay wakadaalika sidaas oo kale saxa waxaa ka sugnaaday can jundub waxaa ka sugnaaday in yacni la dilayo qofkii saaxirka ah marka can xabsa can jundub cumarna waa qoray markaa saxaabadu waxay fitiyoodeen saaxirka in la dilayo saasaa laga soo warinaya can asaxaaba qatlu saaxir qaala axmed axmed binu xambal wuxuu yihi axmed binu xambal raximah shaybani albaqdaadi raximah ullah can alaaatin baa laga soo wariyey min asxaabi الnabiyi sala اllah alay wasalam saddex asxaabtii nebiga marka in la dilo qofkii saaxirka ahaa ta kale dee waxbay fasaadinayaan liannahum yascawna fi lardi fasaadan soo ma qofku waxbuu sixraya dadka qaar bay caqligoodii dhaawacayaan qaar wuxuu dhaawacaya noloshiisii qaar dee jirhkiisii buu dhaawac ku keenaya marka maxaa ku jira yacni fasaad ama xumaan baa ku jirta yascawna fi lardi fasaadan wa fasaaduhum min acdam alfasaad marka qofka xaakimka ee iimaamka muslimiinta ama qofka muslimiinta u talinaya ayay saaran tahay fiihi waxaa ku sugan masaa'ilun masaa'il baa ku sugan kow aluulaa masalada hore tafsiiru waxaa la fasirayaa aayat albaqara walaqad calimuu athaaniya tafsiiru aayat nisa athaalita masalada saddexaad tafsiiruljibti sixirkii wadaaquuti waa kainay soo sheegay tafsiirkii cumar jibtigu waa sixirkii daaquutkuna shaydaan waalfarqu baynahuma alraabica masalada afraad anna daaquuta daaquutku qad yakuunu wuxuu ahaan karaa min aljinni buu ahaan karaa wa qad yakuunu wuxuu kalu ahaan karaa min al insi insaankana uu ka mid noqon karaa daaquutku labadaba alkhaamisa masalada shanaad macrifatu in la barto asabca almuubiqaat toddobada xalaaga almakhsuusaati lagu gaar yeelay binnahyi toddobaduu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam toddobadaas iska ilaaliya asaadisa masalada lixaad anna saaxira saaxirku yakfuru inuu gaaloobayo anna saaxira saaxirku yakfuru inuu gaaloobayo asaabicatu masalada toddobaad annahu yuqtalu in la dilayo yacni yuqtal in la dilayo walaa yustataabu aan la odhanayn toobadkeen bal ila fasaadkiisaa loo dilaya liannahu yascaa fi lardi fasaadan marka xagga yani fasaadka baa waaya athaamina masalada sideedaad wujuudu haadaa kaa in la helay filmuslimiina dadkii muslimiinta in laga helay calaa cahdi cumara waqtigii cumar dee markaa fa kayfa oo maxaad u malayn waa tacajub bacdahu bacda cumar waqtigii saxaabadu noolaayeen ayaa la yidhi kulla saaxirin wa saaxiratin hala dilo ama hala laayo dee maxaad u malaynaysaa imika way badanayaan way siyaadayaan wujuudu haadaa inkaa laga helay filmuslimiina dadkii muslimiinta ahaa calaa cahdi cumar waqtigii cumar oo fa kayfa maxaad u malaynaysaa bacdahu waqtigaa kadib maxaad u malaynaysaa yani wuxuu ujeedaa sixirku inuu badanayo sixirka inuu badanayo markaa dee kutubta ahlu cilmiguna kutub fara badan bay sixirka ka qoraan asixru bayna alxaqiiqati walkhayaal kitaab baa la aada u fiican mid kaloo waxaa jira isaguna sixirka iyo aqsaamtiisa iyo anwaacdiisa iyo aada u fiicanoo wadaad uu qoraya maaragtay kitaab cilmiya oo fawaaid fara badan yani u tafsiilinaya hataa aqsaamta uu leeyahay iyo waxyaaba lagu garto iyo aathaartiisa iyo anwaacuhu waa axkaamtiisa xadkiisa yani waxyaabahaas oo dhan oo sixirka aada u maaragta ayaa laga qoray ayuu daabacanya waaya baabun kani wuxuu u baab yahay bayaanu shayin min anwaaci sixri bayaanu waxaa la cadaynayaa shay-in shay ka mida waxyaabihii ka midka ahaa min anwaaci sixiri sixirka iyo qaybihiisii iyo anwaacdiisii ayuu inoo bilaabay yani waxyaabo sixirka ka mida ama anwaacda sixirka uu leeyahay ama waxyaaba dee sixirka culammadu in badan ku daraan ayuu inoo bilaabaya insha allahu tacaala marka halkaasaynu ku joojinaa soo maaha والله سبحانه وتعالى أعلم وبالله تعالى التوفيق